wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabatay shir looga hadlayay ilaalinta duurjoogta iyo noolaha dalka waxaana shirka goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socda hay-adaha caalamiga iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedyada dalka shirka ayaa intii uu socdo diiradda lagu saaray wax ka qabashada ilaalinta duurjoogta maadaama saameyn badan duurjoogta soomaaliya ay soo gaartay qaar ka mida mas-uuliyiintii ka socda wasaaradaha deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedyada dalka ayaa sheegay ahamiyadda shirkan uu leeyahay dowlad goboleedyada dalka may marahay tayni xoolaha yararaayeen sagaarada iyo waxaabii hataa mayba laha ugaarsada miigii mayba qodobaduna geeko kodoodanana may ka mid tahay tay ini lan sameeya mayba liko wen sameeyba liko hoolgeli waleero policy minas lan sameeya oo haatana si dhaqso lelan koolgeli hadda waxaa bilaabatay arrintan biodiversity ku saabsan in soomaaliya wax laga qabto runtii waxaan rajeynaa hadii ilaa idmo sida hadda
burbur xoogan ee ku imaaday hadday tahay dhinaca dhirta hadday tahay dhinaca animals kala duwanaaye kuwaasna maarata sheeg dib aan balen siyaasad aan ugu samaysano sidii dib loogu soo celi lahaay ama maaragtay sheeg baaritaan lagu sameyn lahaay waxyaabihii kalas gareeyey burburkoodii iyo maaragtay sheeg xayawaanada aan dalalka kale uga duwannahay kuwaasoo maaragtay sheeg iyagana u baahan in dib daraasad lagu sameeyo dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf ayaa sheegay in loo baahan yahay in si guud looga qayb qaato ilaalinta duurjoogta heshiisyada kale waxay ahaayeen midka la dagaalanka saxarowga ama nabaad guurka loo yaqaano compact desertification iyo midkan inagu aan aadka u naqaanee koobka loo aado xasaasiga ah heshiiska isbeddelka cimilada ama loo yaqaano framework convention on climate change heshiisyadaas adduunku wuxuu ku midoobay labaiyo sagaashankii inagu waxaan ansixnay labada kun iyo sagaalkii maantana waxaan u fadhinaa fulintii mid ka mida heshiisyadaas heshiisyada adduunku uu galo waa in la fuliyo fulin baa ku xigta heshiisyada caalamiga markii la galo dalka iyagu wuxuu leeyahay noolo kala duwan oo beri iyo badba beriga waxaa lagu qiyaasaa
shirkan ayaa looga gol leeyahay sidii lagu samayn lahaa tixraac ilaalinta duurjoogta soomaaliya maadaama dhibaato weyn ka soo gaartay duurjoogta iyo noolaha ku nool dalka dagaaladii sokeeye ee dalka soomaaliya soo maray